إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka subaxnimo idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ciidamada shisheeye uganda ayaa shan qof oo shacaba ku dilay duqayn madaafiicda goobta ah oo ay ka geysteen degmada jannaale ee gobolka shabeellaha hoose badeeco ay lahaayeen ganacsato soomaaliyeed ayay dowladda kenya ku gubtay dhulka iyo xoogga ku haysato ee soomaalida mid ka mid a xildhibaanadii firimbiga ku yeeriyey madaxweynaha dowladda federaalka ayaa faahfaahin ka bixiyey ujeeddada ku dhalisay arrintaas aqoon-yahan ayaa ka hadlay dibadbaxyo dowladda federaalka dhowaan ku qabatay magaalada muqdisho iyo dhibaatooyinka heesta reer muqdisho isagoona baaq muhiima soo jeediyey askari ka tirsan maamulka jubbaland ayaa isku dhiibay wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka maraakiib ay leeyihiin dowlado shisheeye ayaa boob ku hayo xeebaha magaalada hobyo dowladda sacuudi carabiya ayaa lagu wadaa inay amniga internetka maamulkooda ku wareejiyaan shirkad yahuudu leedahay intaasi waxay ahaayeen qodobada warkeena ugu door karoonaa u diyaargarooba isagoo faahfaahsan إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن ciidamada shisheeye uganda ayaa shan qof oo shacaba ku dilay duqayn madaafiicda goobta ah oo ay ka geysteen degmada jannaale ee gobolka shabeellaha hoose faahfaahinta warkaas waxaa noo haya wariyaheena cabdisamed cabdulaahi suldaan maxamed madow oo ah hafayeenka golaha odayaasha dhaqanka walaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa ka hadlay duqeyn maalintii shalay ciidamada shisheeye ee uganda ay ka geysteen deegaan hoostaga degmada jannaale ee gobolka shabeellaha hoose duqeyntaasi oo ay ku dhinteen in ka badan afar ruux ayaa waxaay u adeegsadeen ciidamada uganda madaafiicda dhulka laga rido kuwaasuu ku dhacay dad ay ka mid yihiin beeraley suldaanka ayaa waxa uu sheegay in ciidamada shisheeye ay kusoo duulay degmada jannaale ay halkaas ka wadaan dhibaatooyin kala duwan wuxuuna hadalkiisa intaas raaciyay in duulaanka ciidamada uganda uu qayb ka yahay in wax soo saarka dalka ay la dagaalamaan maadaama beeraleydii ay barakicin joogto ah ku wadaanna way duqeynayaan waxyaabaha hadda ujeeda aada arkaysid waa niman argoosi hadda ku jiro shalay micnaha maxay ahayd meeshii iyaga lagu laayay mar labaad hadda markay kusoo laabteen magaaladay dhex degan yihiin marka dhibaatooyinkaas waxaa argoosi aan caadi ahayn waxaadna dareemaysaa meelaha micnaha magaalooyinka iyo beerihii meelaha tacabka ka socdo inay beegsanayaan ayagoo micnaha maanta ugula jeedo inay ummadii mar labaad ka argutaan cid kala hadlaysane ma jirto intaa waxyaabaha hadda dhibaatooyinka kusoo kordhay ayay tahay nin walbana wuxuu kuleeyahy nabad ilaalin waaye nabadii micnaha maanta micnaha maxay waxaa la ilaalinaaba nabadda ummadda laga ilaalina maaha nabad loo ilaalinaya ma jirtee ummadii nabadii amniga iyo barwaaqada ku sugnayd ayaa nabadda laga ilaalina waxaa loo keenay colaad iyo micnaha cadaawad iyo dagaal iyo madaafiic aan meel loo dayan in ummadii lagu garaaco sidoo kale mar uu hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu soo hadal qaaday ciidamada dowladda federaalka ee la shaqeeya shisheeyaha kuwaasoo dhibaatooyin kala duwan u geysta dadka rayidka oo ay ka mid yihiin dilka kufsiga iyo tacadiyada kala duwanna oo ay ka mid tahay dhaca joogtada ah markaan kasoo qaadno waxaa ka mid ah sida deegaanada markaan kasoo laabno mareerey sabiid oo kale bariire awdheegle maxaan ku dhahay janaal oo hadda ugu dambeyso dhibaatooyin badan ayaa ka jiro hadday aan lay dhaac kufsi dhibaato badan oo ummadda loo geysanayo maxaan ku dhahay gabar yar oo la kufsaday ayaa jirtay oo ayada laftigeeda hore loo ceejiyo micnaha sidaa ku dhimatay oo deegaanka mareeriga ka dhacday sidaasoo kale bariire micnaha baawuur safar iska ah gabar iyo hooyadeed in baawuurkii saarnaa in lagu kala faraxmeeyey ayaa dhacday dhibaatooyinkaas micnaha wax maasha micnaha maxay ka dhacay ayay tahay maxay ahayd janaal hadda markaan kasoo laabano dhibaatooyinkaas waxyaabo ka badan ayaa ka jiro deegaano badan ayaa laga barakacay beerihii ayaan tacab ka soconin oo muxuu ahay ummadii micnaha maxay ahayd waxaan horey usoo marin ayaa maanta haysato maxay maanta ummadii dhan waxay tahay ummad la barikiciyo oo loogu talagalay dhammaanteedaba qaxooti in laga dhigo ayaa micnaha nimankaas hadafka iyo ujeedka meesha ay ka leeyihiin gabagabadii afhayeenka golaha odayaasha dhaqanka walaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa la dardaarmay muslimiinta gaar ahaan reer shabeellaha hoose ee waxaan leeyahay ummadan inay ilaahay subxaana watacaala isku xirto ilaahay isu dhiibto oo maxaailaahay subxaana watacaala ay kaashito ay gacmaha isqabsadaan maanta waad arkaysaan ummadan meel kasta la joogo inaan micnaa meelba aan loo kala dayanaynin nooc baa ummadda ay tahay in micnaha layska duqaynayo layska dilaayo beerihii aan la tabcanayn ummadan jannaale hadda micnaha matalan ma deegaanadaas hadda sabiid mareerey boorodiile aan ku dhaho maxaan ku dhahaye bariire awdheegle dad waxay ahaayeen tacabka beeraha ku tiirsan tacabkiina hadda tacabaan jirin macnaa dagaal ayaa meeshii ummadii macnaa mxuu ahay hadda macnaa sidaas ku haysto marka waxaan leenahay ilaahay subxaana watacaala fafiruu ila allah waa ilaahay aan u laabano ilaahay subxaana watacaala aan ku xirnaano annaga aan isku duubnaano mujaahidiintana gacan aan siino gacal iyo garab iyo gaashaanba aan u noqono ilaahayna taas ayuu nagu barwaaqaynaa waxaad arkaysaan gaalo meel kasta ay joogto inuu ilaahay subxaana watacaala baabi'iyey oo macnaha jabeen maanta hadda maxay ahayd inay kusoo koobmeen meelaha keliya difaacyada ay ayaga joogaan marka ilaahay subxaana watacaala aan isu dhiibno ilahayna aan u gacan horsano hadalka ka soo yeeray golaha odayaasha dhaqanka walaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa ku soo aadaya iyadoo maalintii shalay duqeyn ay ciidamada ugandha ka geysteen duleedka magaalada jannaale ay ku dileen shan ruux oo rayd ah badeeco ay lahaayeen ganacsato soomaaliyeed ayay dowladda kenya ku gubtay dhulka iyo xoogga ku haysato ee soomaalida tafaasiisha warkaas waxaa noo haya wariyaheena maxamed ismaaciil dhulka soomaaliyeed ay kenya ula baxday waqooyi bari waxaa maalintii daraad ka dhacay arrin ay dadka aad uga caroodeen oo ahayd in ciidanka xukuumadda nairobi gobeen gaari u rarnaa ganacsato soomaaliyeed gaarigan oo ahaa mid weyn kuna rarnaa badeecado u badan bagaash ayaa waxaa gacanta ku dhigay ciidamo kala duwan oo iskugu jira booliis militari iyo kuwa canshuuraha qaada kaasoo ay si bareer ah ku gubeen gudaha magaalada wajeer madaxa canshuuraha ay kenya u qaabilsan dhulkaasi ayaa si jeesjees ah u sheegay in badeecada ay gubeen ay ka timid dhulka soomaaliya si sharci daro ahna kusoo gashay dhulka n f d oo uu ku sheegay dhulkooda
acting DCC Wajir West, Wajir East sub county, na mbeleni tuko nao hapa ni kamati ya usalama ya Wajir East sub county. Leo tarehe saba tulipata habari kuna roli jana ilikuwa intercepted na officers wetu wa serikali badeecadii u raneed ganacsatada Soomaaliyeed ee Kenya gubtay ayaa waxaa lagu qiyaasaa kumanaan dollar ah kenya ayaa soomaaliya soo gelisa qaadka mukhadiraadka iyo miraha dalkeeda kasoo go-a waxayna dembi u aragtaa in wadankeeda iska dhaafe xataa dhulka ay xoogga ku haysato la geeyo bidaacadda kasoo tilaabaysa xuduud beenaadka oo ka imaanaysa soomaaliya mid ka mid a xildhibaanadii firimbiga ku yeeriyey madaxweynaha dowladda federaalka ayaa faahfaahin ka bixiyey ujeedadii ku dhalisay arrintaas faahfaahinta warkaas waxaa la diyaar ah waryaheena ceedaruu sabriye xasan yare oo la tilmaamay inuu yahay xildhibaankii firimbiga ku yeeriyey madaxweynaha dowladda federaalka xilligii uu furayay kalfadhiga toddobaad ee baarlamaanka ayaa ka warramay waxyaabihii ay ku mucaaradeen iyo eedeynta sida gaarka isaga loogu jeediyey xildhibaanku waxa uu qiray in uu isagu ku yeeriyo firimbiga balse keligii uusan ahayn aniga keligay firimbi ma yeerinayn horta firimbigu xildhibaano badan baa firimbiyaal haystay qaar miisas bay garaacayeen qaar soomaaliya soo soo way qaadayeen qaarba nooc bay ahaayeen laakiinse waxaa laga yaabaa guddoomiyaha markaasi inaan taagnaa ama ama ama in indhahayga asaga qabteen markaas kusoo dhacen baa laga yaabaa uu magacayga saas u sheegay laakiinse ani keligay ma ahayn dadka dareenkooda muujinaya xildhibaan aad u badan oo labada golo ah dareenkooda muujinaya marka wax aniga gaar ah ma ahayn xasan yare ayaa intaa kadib soo bandhigay dhowr qodob oo ku dhaliilay inay farmaajo ku oriyaan islamarkaana mucaaradaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya wuxuu ku imaaday nationalism wadilid buu ku imaaday oo anti etoobiya oo la socota markaan dooranaynin waxaan ku dooranay nin nationalism oo soomaaliya wadaniyad baa lagu doortay wuxuu noqday madaxweynihii ugu horreeyey ee muwaadin soomaaliyeed intuu jeebeeyey etoobiya u dhiiba urur wadani oo soomaaliya aan argagixiso ku tilmaama waxaan ku dooran wax ka duwan buu la imaaday wuxuu noqday madaxweynihii ugu horreeyey ee soomaaliya afar dekedood etoobiya u saxiixa oo ra-isul wasaaraha etoobiya intuu imaaday siiyey waa madaxweynihii ugu horreeyey oo u adeegsaday local election doorasho ka dhacaysa wadankiisa gudihiisa madaxweynihii ugu horreeyey u adeegsaday beedhow wax ka dhac waad la socotaa oo xasuuq ka dhac waad la socotaa waa madaxweynihii aan ka hadlin diyaaraddii kasoo dha kusoo dhacday aan aan lagu riday baan rabaa magaalada bardaale ee amazon ay sheegeen inay iyaga aynan aynan shuqul ku lahayn waa madaxweynihii aan ka hadlin xasuuqa ka dhacay shabeellada dhexe waa madaxweynihii afarta sano uu joogay xataa khudbadiisa aan kusoo qaadin badda afar jeer dib loo dhigay xildhibaanada baarlamaanka ayaa intooda badan haatan ka soo horjeeda madaxweynaha dowladda federaalka waxaana mucaaradidooda dhiirigelinaya madaxda oo noqotay kuwo intoodu badan tahay kuna fashilmay waxyaabo badan aqoon-yahan ayaa ka hadlay dibadbaxe dowladda federaalku dhowaan ku qabatay magaalada muqdisho iyo dhibaatooyinka heesta reer muqdisho isagoona baaq muhiima soo jeediyey waa kan wariyaheenna cabdulaahi yaasiin jaamac soomaali oo ka waramaya doctor xanafi cabdi shaqaadan oo ka mid a dhakhaatiirta soomaaliyeed geesta kalena u dhuun daloola arrimaha siyaasadda ayaa isigoo u waramayay idaacadan islaamiga ah ee alfurqaan waxa uu sheegay in dowladda federaalka awaamiirtii ay soo rogtay ee la xiriirtay karoonaha aanay ka ahayn daacad wuxuu sheegay in arrintaasi ay ahayd mid shisheeyaha lagu raaligelinayo geesta kalena lagula dagaalamayo diinta islaamka wuxuu tusaale usoo qaatay in la xiray dugsiyada qur-aanka kariimka ah iyadoo la leeyahay buu yidhi dadka ayaanu kala fogeynaynaa laakiin taalidkeeda dhowaan muqdisho uu ka dhacay dibadbax lagu taageerayo madaxweynaha dowladda federaalka ah oo dowladda federaalku ay qabanqaabisay dad badanna la isugu keenay waxaas horta waxaa la rabaa waxna waa wax faktisu itaabsiil ah cudurku waa jiraa oo wax la inkiraa ma ah laakiin see loo maaraj garaynaa see loo maamulayaa see loo maamulayaa maxaa gadh lahaynoo laysla yaqaano la samayna maxaa looga hortegayaa waxaasoo dhan daacad lagama ahayn karoonaankaa lahaya waxaasoo dhan daacad lagama aha waxaasna waxaa loogu talagalay in diin lagu baabi'iyo in ummadda lagu lugooyo in ummadda lagu waxay aa loogu talagalay mooyaane wixii loogu talagalay ee la yaqaan maba la samaynayo xaggee laga kontaroolaya korona laga kontaroolaya waa kuwaan habrihii baraanburay iyo raggii iyo wixii o dhan isdhex joogaan aawo koronihii la sheegayay koroonaha ma masaajidka bas uu ka jiraa dugsi qur-aanka muu ka jiraa taraawiixda muu ka jiraa ma ka jira miya bannaan baxan inta la iclaamiyo madaxweyne sheego oo la imaado oo laga khudbay la isdhex joogo ma ka jira miya korona marka waxaas waa owhaam ummadda lagu baabinaye korona in wax laga qabtana lama rabo waana la faafinaya owlba gaalaa keentay amisonoona ka soo baxay iyadaana faafinaysay laakiin ummadda masaakiinta ee waxaa reer xamara lagu lugoynaya asigoo hadalkiisa sii wata waxa uu sheegay in madaxweynaha dowladda federaalka maxamed cabdulaahi farmaajo aanu wax dana u hayn ummadda soomaaliyeed waxa uu sheegay inuu yahay nin aada u liita oo aan shakhsiyad lahayn taasna ay tusaale ugu filan tahay duqaymaha laga geysanayo gobolka gedow oo dadkii ay wada dhasheen ay degan yihiin islamarkaana hal maalin xataa aanu ka hadlin iska daa inuu ficil la yimaadee dhibaatada kenya dadkaasi u geysanayso gudoomiyaha gobolka banaadir cumar finish ayuu sheegay in asiguna uu yahay qof aan shakhsiyad lahayn dadka ay wada dhasheen aan ka naxayn iska daa cid kale waxauu tusaale usoo qaatay in dhowaan ee degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe derisna la ah magaalada muqdisho lagu xasuuqay dhakhaatiir ay qaraaban yihiin xasuuqaasi oo ay geysteen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ah wax tillaabo ah oo arrintaa uu ka qaadanay aanay jirin asigoo hadalkiisa sii wata dictor xanafi cabdishaqaadan waxa uu sheegay in reer muqdisho dhibaato xoog le ay haysato loona baahan yahay in hurdada ay ka kacaan saddex boqol oo qofood oo xabsiga dhex ku jirto dhammaantood corona ku dhacay habeen walba nimaa dhinto waa la qaadaa waa la soo duugaa waxaa lagu daraa nambarka koronaha dhintaa lagu daraa wax damiir le ma laha ummaddii waa u dhammaatay waa la siixiyey ummaddan jiifka halaga kiciyo wallaahi aladii laa ilaaha hayruhu aamusnaana waa laydinka daraya inaan dulli looga baxaynin dulli waxaa looga baxaya ummaddan inta ilaahay damiirka siiyey ee mujaahidiinta ah ee waxgaranayso ee naftooda diyaar u ah inay ummaddan dulliga ka qaadaan maxaa yeele dadka masaakiinta in dulliga laga qaado jihaadkay ka mid tahay in ummadda maanta laga xureeyo mooryaantan jihaadkay ka mid tahay ummaddan ha dhaqaaqdo waliga banaadir ummadda ha hogaamiyo dadka ha la baraarujiyo jihaad waxaanaynu xal ku imaana haba yaraatee ma jiro dadka ku dhaqan magaalada muqdisho muddo dheer waxaa saaran culaysaad kaga yimid dhanka dowladda federaalka oo ay ka mid yihiin canshuurta oo lagu kordhiyey jidadka oo laga xiray dimuqraadiyadda iyo fasaadka oo lagu faafinayo iyo iyadoo maalin waliba ciidamada dowladda federaalka ugu yaraan qof reer muqdisho ah ay dilaan amaba ay dhaawacaan ama xabsiga u dhaadhiciyaan sida uu faahfaahinta warkaani ku eegayo waryaheena sakariye cumar askari ka tirsan maamulka jubbaland ayaa isku soo dhiibay wilaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka askarigan oo muddo sagaal bilood ah ka tirsanaa ciidamada maamulka jubbaland ee kenyaatiga ku wehelinaya ee deegaanka kulbiyow ayaa isku soo dhiibay maamulka islaamiga ah ee magaalada badhadheh ee wilaayada jubbooyinka ugu horeyn askarigan waxa uu ka waramayaa qaabkii uu ugu biiray iyo dhibaatooyinka uu la kulmay muddada uu ka midka ahaa ciidamadaasi waxaan ka raacay tuulada kulbiyow waxaan ka tirsanaa sagaal bilood afar bilood tobabar ku jira tobabar oo macnaha xabadda laga baxay waxyaalahaas saa usii weyn ma gelin waxaana la geeyay tuule waxaan tuule keliya baan joognay waxaa noola keenay gariis adiga iyo qori iyo boosh marka waxaan le halkan ay joogeysiin halkan ee degmadiina halkan ay ka dheergayso niyo hadda meesha waxyaalaha aan ku arko waxaa waaye waa haddaa wax yar qalad asuubisa iyo waxyaalahan waa lagu ciqaaba marka dhibaatooyin fara badan ayaa la kulmaysaa inay mursadan yihiin ana waa cunug yar baaniyo macnaha waan dhumay ilaahay ba haddana ii soeliya wakaasoo hadda alxamdulilah mahad ilaahay baa askalaan joogaa tuulada waxaan joogaa degmada badhaadhe askarigan ayaa sidoo kale ka waramaya wixii uu la kulmay markii uu tagay magaalada badhaadhe marka hadda nabad iyo barwaaqo un baan dareemaya wax dhibaato hadda ma jirto wakaasoo waan iska fiicanahay si fiican si fiican si fiican baa liisoo dhaweeyey oo wanaagsan farxad iyo inaan nolol ku noolaana iyo nolol wanaagsan waxaan ugu baaqayaa inay soo laabtaan oo dalkooda ay imaadaan ay macnaha diintooda usoo laabtaan ciidamada maamulka jubbaland ayaa inta badan isku soo dhiiba maamulada islaamiga ee wilaayada jubbooyinka halka qaarkood ay la yimaadaan qoryahooda islamarkaana loo lacageeyo sida aynu xogta ku helnay halka kuwa kalena ay hubla-aan yimaadaan iyagoo naftooda la baxsanaya maraakiib ay leeyihiin dowlado shisheeye ayaa boob ku hayo xeebaha magaalada hobyo ee gobolka mudug faahfaahinta warkaas waxaa noo haya waryaheena maxamed cali aadan
xeebta magaalada hobyo ee gobolka mudug ayaa waxaa laga soo sheegayaa inaysan hadda ka jirin wax kalluumaysi ah dadka ku dhaqan hobyo ayaa sheegaya inay aad uga cabanayaan maraakiib iyo doonyo shisheeye oo boobaya kheyraadka ku jira badda guddoomiyaha degmadaasi ugu magacaaban maamulka galmudug oo marar badan la xiriiray si uu lacago uga qaato ayaa ku guuldaraystay wuxuuna bilaabay inuu bannaanka soo dhiga dhibaatadooda oo gacanteeda ay ku aadantahay waa jariif badda xaalufinaya waa maalin cad saacaddu waa labadii oo rubila waxa ay maalin walba iyo habeen walba ay baddeenna ka qaataan kalluunkii waxay baabbi'iyeen qararhkii waxay baabbi'iyeen meelihii ay ku gaban lahayd maxaan ku yidhahdaa aragoosada sidoo kale wuxuu aad u jeediyey dowladda federaalka dowladda federaalka iyo nimanka nato ama obereshinka loo yaqaana e u cab ee ka shaqeeya ilaalada badda ee yidhaahda waxaan ilaalinaa burcadbadeed burcadbadeedna waa taasaa ma aha burcadbadeed shacabka soomaaliyeed waxaa burcadbadeed waxaa taagan qarki deka doobi wuxuu u jiraa waxaan dhaman saddex kilomitir uu badda uu jariifka marayo waa maalin cad waa labadii dowrnimo oo rubila suuragal maaha waxaan toban jeer kala hadlay ciidamada badda ee ka shaqeeya badda ee burcadda la dirra waa u sheegnay waa in wax laga qabta dowladda waxaan leeyahay galmudug dowladda federaalka lama fiirsan karo khayraadka dalka waa baaba'aya waa u jeedaan calaamadda aafarta ku fiiqaya markabka meeshaas maraya waa jariif baddeenna xaalif waxaan codsanaya degdeg in wax looga qabto degdegna lakugu soo gudbiyo doomaha iyo ciidamada marineska si aan uga howlgalno burcaddaas baddeen xaalifunayso xeebaha soomaaliya ayaa waxaa ku sugan khayraad fara badan kaasoo ay boob ku hayaan shisheeyaha noocyadiisa kala duwan halka warkaas aad kala socotaan waa idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ugu dambayntiina dowladda sacuudi carabiya ayaa lagu wadaa inay amniga internetka maamulkooda ku wareejiyaan shirkad yahuuddu leedahay xog ay saxaafaddu ka helayso gudaha sacuudiga ayaa sheegaysa in mashruuca niyuum ay la wareegayso dhowaan shirkad ay leeyihiin yahuudda xarumo warbaahineed oo si rasmi ah u leeyihiin maamulka reer aala sacuud ayaa daabacday sheekada warkan iyagoona sheegay inuu arrintan hirgelinteeda leeyahay dhexal sugaha dalkaas maxamed bin salmaan shirkadda yahuudda ee jeeg bonte ay la wareegi doonto howsha ilaalinta amniga internetka ee niyom ayaa lagu yidhi warkay daabaceen qaar ka mida warbaahinta sacuudiga shirkadda oo fadhigeedu yahay magaalada talaabiib waxay dhanka kale macluumaadka ka caawisaa sirdoonka yahuudda iyo kuwa reer galbeedka taas oo halis ku ah shacabka muslimka ah ee ku dhaqan dhulka xarameynka maamulka moxamed bin salmaan ayaa lagu eedeynayaa inuu jiray xeendaabyo sharci ahaa sida inaan dadka gaalada ah la geyn karin meelaha muqadaska iyo arrimo kale oo waaweyn iyadoo sidoo kale uu dilay culimmadii ka hadashay xadgudubyadiisa soona reebtay wadaaddo wax walba raalli uga ah warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan dhegaystayaal waa naga inta